Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somaly com duur wanaagsan dhammaantiiba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa sabti taariikhduna ay tahay saddex iyo tobanka bisha noofembar ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay kan tahay shantii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiro qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno doorka ay dhallinyarada amaba gaar ahaan haweenka galmudug ay kaga qaybgeli karaan hannaanka siyaasadda ee soomaaliya
run ahaantii waxaa socda hadda waa dhab waxaa socda kulamo looga hadlayo doorka haweenka mar kastana waxay yimaadaan kolley cirku intuu da-ah ayaa la doogsadaa xilliyada doorashooyin wax imaanayaan ayaa la soo bandhigaa haddana saasay tahay annagu waxaan raadinaynaa waa xaqiijintii waa on la sheegaa waa la sheegaa marka waa xaqiijintii waxaan hadda ka hadlaynaa
ciyaarihii weliba kaalmihii heesa ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aynu idaacaddan ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida kooxow dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ayaa magaalada london u fadhiisanaya dhegaysiga dacwada ku aadan baadhitaanka cadaadis halis ahaa oo ay iiraan sannadkii laba kun iyo sagaaliyo toban ku samaysay dad beedbaxay tallaabadaasi oo ay ku hanjabeen in haddii dacwadani ay sii socoto ay halis gelinayso wadaacajoodka soo socda ee qayb ahaan la hakiyey ee ay la yeelanayaan iiraan dowladaha quwadda ah ee adduunka qoraal ku qornaa afka beershiyaanka oo jimcihii kooxdan ay dhigeen barta twitterka ayay ku xuseen ilo aanay magac dhabin oo reer yurub ah oo ah in ay sheegeen in wasiirka hogeenka arrimaha dibadda iiraan iyo weliba hogaamiyaha wadaxaajoodka u qaabilsan dhinaca nukliyeerka iiraan cali bageri kani ay sameeyeen hanjabaad khamiistii xilli ay kulan magaalada london kula lahaayeen mas-uuliyiin british amaba waddankaasi britain u dhashay qoraalka twitter-ka ayaa lagu sheegay in laga soo xigtay ilahana wararka reer yurub in bageri kani uu ku lahaa amaba uu ku yidhi mas-uuliyiinta reer britain waxaad doonaysaan wadahadal aannu idinla yeelanno oo ku saabsan heshiiskii nukliyeerka ee sannadkii laba kun iyo shan iyo toban balse geesta kale waxa aadna tusaysaan rajo idinkoo ogolaanaya amaba ogolaaday argagixisadu inay halkan xukun ku qaadaan maxkamada ku taalla myanmar ayaa xukun ku durriday weriye u dhashay dalka maraykanka oo lagu magacaabo dani fenister iyadoo xukunkaasina ay ku riday xabsi gaaraya koob iyo toban sanno kadib markii ay ku eedeeyeen inuu sifo aan sharci ahayn isiimaatin u sameeyey ka hor yimi militariga sidoo kalena uu u hanjabay amaba uu jebiyey sharciga waa sida uu warbaahinta u sheegay garyaqaankiisiiye ninkan oo lagu magacaabo aan idhaahda ninkan garyaqaanka ah oo lagu magacaabo zow ang ayaa sheegay in arrintaasi haatan ay socoto islamarkaana ay qorsheynayaan in ay ka qaataan racfaan ninkan weriyaha ee xabsiga lagu xukumay ayaa waajahaya eedo kaloo dheeriya oo ku saabsan argagixisanimo kuwaasoo iyaguna kusii sugaya xabsiga iyadoo oo looyarkiisuna uu sheegay maalinnimadii arbacaddii inaanu sharaxi karin sababta eedahan cusub loogu soo ogay iyo weliba waxa ay mas-uuliyiintu ka eedeynayaan ee uu sameeyey amaba uu geystay eedahan dheeriga ah ayaa la xareeyey amaba la soo gudbiyey iyadoo la cuskanayo qodobka boqol iyo afar iyo labaatanaad xarafkiisa e ee xeerka ciqaabta guud ee dalkaasi myanmar kaasoo mamnuucaya in laga hor yimaado dowladda iyo weliba xeerka kale ee konton e ee dalkaasi myanmar ee ka hortaga argagixisanimada kaasoo isaguna dembi ka dhigaya in wax xidhiidha lala sameeyo kooxaha argagixisada halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsan doorka haweenka galmudug ay kaga qaybgeli karaan hanaanka siyaasadda ee soomaaliya wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa noo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinaya
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da oo maanta oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o e da toddobaadkan gaarkacyo ayuu idinkaga imaanayaa hadduu eebba idmo gabdhaha dhallinyarada ee waxbartay ayaa magaalada gaalkacyo ka wada dadaallo sidii ay uga qaybgeli lahaayeen hanaanka siyaasadda toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah hadduu eebba idman ay gala qaybgeli doono guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug maymuun cali nuur geefane iyo guddoomiyaha ururka haweenka degmada gaalkacyo ee galmudug samsam maxamed colaad kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da aan ku hormaro guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug maymuun muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada ka socday kulamo looga hadlayo doorka haweenka ka qaybgalka siyaasadda bal kulamada iyo wax ku oolkii kasoo baxay ee aada ka qayb gasheen bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore ummadda soomaaliyeed ayaan salaamayaa gaar ahaan reer galmudug iyo dhammaan haweenka iyo dhallinyarada reer gobol mudug idaacadda v o e da madaxdeeda iyo mudane cabdiwaaxid oonu marti ugu nahay maantay run ahaantii waxaa socdaa hadda waa dhab waxaa socda kulamo looga hadlayo doorka haweenka mar kastana waxay yimaadaan kolley cirku intuu da-ayaa la doogsadaa xiliyada doorashooyin wax imaanayaan ayaa lasoo bandhigaa haddana saasay tahay anagu waxaan raadinaynaa waxaan raadinaynaa annaga waa xaqiijintii waa on la sheegaa waa la sheegaa marka waa xaqiijintii waxaan hadda ka hadlaynaa rumahaantii annaga waxaan muxuu ahaayey ogeyn in la sheegay doorka haweenka anaguna waan sheegnay weliba waxaan ku darnay anagu waxaan naha gabdho islaam oo muslimiin ah oo diinta islaamka ku dhaqmay oo ku dhismay waxaan sheegnay qoondada haweenka markii la yidhaha ama xaquuqda haweenka kitaabka allay ku xusan tahay miiska ayay noo saaran tahay keliya waxaan raadinaynaa ama aan u doodaynaa waa doorkii bulshada dhexdeeda aan ku lahayn hadday tahay siyaasaddii iyo hadday tahay waxqabadkii iyo hadday tahay kuraastii iyo hadday tahay horumarintii keliya waa intaa intaas baanan u taagannahay insha allah ilaa haddana odayaashii annaga xaalmartuur fiican ayaa noo socda maamulada iyo guddiyadana waxaan u sheegnay inay adkeeyaan qodobkaas oo ay beelaha markay ergada ka keenayaan ay inta xibnooda ay yihiin haweenka xibintooda soo raaciyaan ama xibnahooda xildhibaanadana sidoo kaleeto ay kuraasta u tartami karaan oo ay si siman wiilashii gabdhuhu ay u tartami karaan
aad baa maadsantaa gudoomiye guddoomiyaha ururka haweenka degmada gaalkacyo dowlad goboleedka samsa maxamed colaad soo dhowo waxaa jira dadaallo gaalkacyo ka socda oo aad ka qayb gasheen kulamada maxaa loogu arkay muhiimadda in kulamo caynkaana hadda la qabto
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan gaar ahaan shacabka reer galmudug reer gobolka mudug iyo degmada gaalkacyo sidoo kaleeto cabdiwaaxid oo nagala jooga v o e da aadaan u salaamayaa cabdiwaaxid waxay u noqotay muhiim xilligan in looga hadlo shirarka iyo la qabanayo waxaa soo dhowaaday ama waxaa kaabiga saaran doorashadii kow iyo tobanka kursi ee taalay gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo marka war markii la helaa tala la helaa haweenka qoontadooda in badanaa laga dhawaajiyey geed dheer iyo geed gaabanba waan u fuulnay waxaan wa hadalnay shirar badan baan wa hadalnay dhammaanna baalka la yidhaha dadaalka loogu jiraa aaduu baalka la yidhaha waxaan dhihi karnaa guul looga gaari karaa rajada aan qabnaa aaday u fiican tahay waxaan isleenahay bersentajkii ay u heleen labada kun iyo lixdii gabdhuhu xildhibaanada u tartamay inka badana maanta la heli karaa isle aniga samsom maxaan aad baa mahadsantahay maymuun ma waxaa idiin muuqday saluug marka ay noqoto ergada haweenkii ka qaybgeli lahaa ergada iyo qoondadii kale ee xildhibaanada koob iyo tobanka kursi ee taala gaalxayo marka aad qabanayseen kulamada isdabajooga ah wax quudarayn ah ama saluuga idiin muuqday
waa mahadsan tahay mudane cabdi waaxid horta waxaan lama gaarinba hanala ogaadooy waaye ma ahane hawshaan weli muxuu ahaayey ergadiina lama soo xulin odayaashii dhaqankuna weli howl ma bilaabin keliya guddigii indhaindhayna ayaa noo yimid hawsha xilligeedii baa la joogaa maadaama ay dhowr marna hadda dib u dhacda doorashadu ayaan anaguna waxaan kasii dabaaldegaynaa oo kasii damaanda dhiganaynaa nacam xilligeedii waa joognaa ey waa joognaa ey waaye odayaashuna way naga ballan qaadeen inay ergadana qaybteena naga siin doonaan xildhibaanadana naga siin doonaan marka sidaas si lamida kuraas badan ayay gabdho u sharaxan yihiin oo koob iyo tobanka beelood ka mid ah kursi marka gabdhaha murashaxiintaah inaan dhiirigelin baan uga dhigaynaa kulamada iyo doodaha aan qabanayno gabdhaha magaalada ku noolna inay cod ku yeeshaan oo ergada ay gabdhuhu dhiigi karaan qofkaan ma dooranayno qofkaanaan dooranayna ay cod ku yeeshaan miiska wadahadalka iyo miiska la xisaabtanka waaye waxa aan diyaarinaynaa insha allah waxaanan rajaynaynaa inaan ku guulaysano gabar kastoo muslimadana waxaan baraynaa markaan raadinayno doorka haweenka in aan isxusuusino inaan islaam nahay oo xuquuqdii aan ku lahayn islaamka ama gabdhuhu ku lahaayeen inay kitaabka alla noogu xusan tahay laakiin ay tahay la wadaagii bulshada iyo ka qayb qaadashadii bulshada waxaan raadinaynaa marka waa mahadsanta
samsom odayaasha ma kulanteen ma iska aragteen sidii doorkiina ama qoondadiina laydiin siin lahaa markay noqoto ergada iyo xubnaha wax dooranaya
aad baa u mahadsantaha cabdiwaaxidow haa odayaasha in badan aan is aragnay waana kala hadalnay sidoo kaleeto guddigii doorashada tareerinkii ay qabanayeen qoladii ay usoo xil saarteen waxaa la sheegay ilaa iyo shan qof oo saddex ka mid ay odayaal yihiin laba civil society ay yihiin in qoys walba ay mateli doonaan ergadooda oo ay soo xuli doonaan shantaas qof qof ka mid yihiin inuu dumar yahay maadaama dee dumarka aysan odayaal u duubnaynoo dee saddex ka mid ay odayaal yihiin qofna waxaa la yiri dee qof raguhu noqonayaa hal qof ayaa dumarka noqonaya marka in badanaan ku doodno waxaan idhi cadaalad darradu ama guddiga loo soo magacaabay inay guddiga doorashada noqdaan ama dadka tareerinada qabanayo ama dadka ergada soo xulayo halkaas laftirkeeda cadaalad darradu ayakay ka bilaabataa marka aadaan uga doodnay arrintaas waxayna sheegeen insha allah in oo ay door ka siin doonaan soo xulayaasha ergada gabdhaha ay micnaha ay qayb ka siin doonaan oo aysan hal iyo laba noqon doonin odayaashuna waxay yidhaahdeen doorkiina waa idii ogolnahay haddaan awal idinka qaylin siin jirna maanta waa idinka qoslinaynaa kalsoonida aad ku qabtaan inaad heshaan qoonda dhammaystiran maadaama ergadu ay noqonayso boqol iyo hal ama boqol iyo kow inaad qoondadiinna ka heshaan intay leegtaa
aad bay u weyn tahay sababtoo ay tahay ninaa waxaa laga sheegay allabariga dhirgi doono arbaryaasha dee waa ka aqaanaa sababtoo ay tahay boqol iyo kow markay ergadii tahay ergadiina dee laga soo xulayo gobolkii mudug kuraastii taallo annagii aan nahay reeg mudug waxaan aad iyo aad aan dhihi karaa ergada boqolkii maadaama ay boqol iyo kow yihiin waxaan dhihi karaa lixdan ilaa konton inay haween noqon karaan rajadaasaan qabaa
gudoomiye maymuun waxaa jirta in gaalkacyo hadda ay ku xardhan yihiin boorar xildhibaanada federaalk soomaaliya u tartamaya kow iyo tobanka kursi ee taalla gaalkacyo waxa ugu badan waa haween dhiiranaanta inaad ugu badataan sawirada gaalkacyo ku dhegan xaggee idinkaga timid
mar kale bismillahi raxmaan raxiim horta waa mahadsan tahay cabdiwaaxidoo waa su-aal fiican laakiin waxaan kuu sheegayaa sideedaba gabdhuhu sidii loo lahaa odayaashu ay u xaqirayeen oo jilib iyo suxul ay gadaal ugu reebayeen markii dambe lama huraanay noqdeen gabdhuhu waxaa la ogaaday soddonkii sano ee burburkii dhacay maanta soomaaliya inay badbaadiyeen gabdhuhu inta badan sida ilmaha ee, loodka adiga kaa yar iyo wixii la mid ah maantay oday kama qayb qaadan koriinadooda Een, maxay ta dowladina kama qayb qaadan dadaan dowladba arkinba oo inay maqlaan moogiyi aan arkin haddana barfadsoora ah oo raba inay maamulaan ee, siyaasadaha xilal ka qabtaan inay maxay ahayd hay-adaha u shaqeeyaan inay bulshada horumariyaan saas darteed een, ee, waa baryo sacab waa lagu dabooli waaye doorkii gabdhaha iyo karaamadii gabdhaha iyo waxtarkii gabdhaha waa la qarin waayey Ee, waxaa kaloo la ogaaday hadda markii xilaalkii dhawaayo la qabtay ama madaxweyneyaashii hadda muxuu ahaayey ee, lasoo maray ama xildhibaanadii lasoo maray kuraastii gabdhuhu qabteen iyo kuraastii raggu qabteen wixii ay kala ahaayeen marka gabdhuhu een, doorkoodiina wuu soo baxay iyaguna way isxilqaameen wayna soo istaageen waxayna u taagan yihiin inay bulshadooda u adeegaan ma aha inay bulshadooda burburiyaan gabdhuhu isbeesa bolitika ma qaataan laaluush ma qaataan qabyaalad kuma shaqeeyaan tuug ma aha oo xataa gabadha ugu badan hadday wax isticmaali tagto waa xabad rooseeta iyo dhakuul waxay isticmaashaa laakiin ninku maalintaajir buu rabaa halkaas afartaas sanoo kursiga hayo dowladda soo socota miduu ku burburin lahaa iyo qabiilkiisa jufada u gaar ahaan asagoo ka dhasho miduu ku awood- awoodeyn lahaa oo ku imbawar garayn lahaa iyo qabiilaadka kale miduu ku itaagi lahaa ayuu u istaagayaa gabadhan waxay u istaagaysaa nugulka siday kusoo saari lahayd caruurta siday ku tayeyn lahayd haweenka siday maxay ahayd ku dhiirigelin lahayd iyo deegaanka iyo dalku siday wax ku noqon lahaayeen marka waxaan leeyahay gabdhaha doorkoodii bulshada ayaa dareentay hurdaday ka kaceen saas ayaan isu soo sharaxnay kuwa sharaxnay iyo kuwa soo socdaba gabdhuhu kuraasta way leeyihiin keliya waxaan leeyahay iyagu ha iskaashadaan oo muxuu ahaaye yaysan eh, isciilin waxay isku ogolaadaan cid kale wax ka qaadaysa male ilaahay mooyaane aad baa maadsantaha samsom dadka naqdiya ee, doorka ama ka qaybgalka haweenka siyaasadda waxa ay ku eedeeyaan in ay dayacmayso ee, noloshii guriga ama qoyska marka ay noqoto in haweenkii ay dibadda usoo baxdo marka ee, ma qabtaa in in haddii gabdhuhu ay siyaasadda ka qayb galaan fursaddii guriga ay meesha ka baxayso
Ee, aadaa u mahadsantaa cabdiwaaxidow ee, taasi dee waxay beenowday markii burburkii soomaaliya uu dhacay ee, dhowr iyo soddon sano ka hor ee, dowladdii soomaaliya burburtay ee, raggii shaqo waayeen raggii rujaasha reeraha ahaa aabbayaashii qoyska uu ku tiirsanaa gabdhuhu inta badan aysan aqoonin inay raadiyaan dee daruuriga ee reerka ay raadiyaan ee ay u tababarnaayeen ilmahooda inay haystaan markii nimankii qaarna dee uu iska yaacay qaybna dee ay muqaadiraad iska isticmaaleen kuwana guryaha iska soo fadhiisteen hooyadii dabooshay daruuftii guriga iyo masruufkii iyo waxbarashadii iyo dhammaan isku daboosho booskii aabbaha buuxisay miyaa buuxin la hadda in ee, ay qoyskiina ka shaqayn weyso bulshadeedana ay u shaqayn weyso waa maya sababtoo ay tahay gabdhaha soomaaliyeed maantay ee, waxay noqdeen gabdhaha adduunka ugu kartida badan leh oo ugu firfircoon oo qoyskooda iyo ee, ee, magaaladooda iyo dowladdoodaba iyo dhammaan u istaagay oo horumariyey oo ilaa iyo hadda aadan moodin xataa inay daaleenba ayse ka muuqan marka taasi suurtagal way noqon weyse
Ee, maymuun gudoomiye rajada marka laga yimaado inaad ee, qoondada haweenka helaysaan ee ka sokow ee, adinkuna aad ee, dhiiranaan qabtaan ee, ma jirtaa dulduleello ama dareen kale oo aad ka qabtaan in ee, laydinku gacan bidxeeyo ee, hanaankii wax qaybta ee qoondada aad u lahaydeen
Een, ee, waa mahadsan tahay su-aashaada waa mid qurux badan cabdiwaaxid horta helitaanka inaan wax helayna ma ogin annaga ilaahay subxaana wa tacaala wax og annaga cilmu qayb kama hadlayno laakiin waa ku rajo fiican nahay waa ay qodobkaas horta sax mideeda kaleeto midda ah ee, intee la eg aad dhaliil ka qabtaan horta een, mar walba waxaa la dhahaa nin laga dhiman jiro dhaxal waa yaqaanaa Een, naguma cusba inaan intaan gabar shaqo soo eh, baruufgaraysato wiilna soo tartama in gabadha warqadeeda miiskoosa la geliyo inay gabar xil soo doonto oo wiilkana la qaato gabadhana la qaato naguma cusba laakiin hadda iyagaa noo bisil bulshadii iyo mujtamacii annaguna waan u taaganaa inaan qaybteena qaadano dadkii waa abdheyday noqdeen odayaashii naftirkooda way ogaadeen wiilashii ay faraqa ku wadeenoo ii kuus iyo ii buur iyo ii qari ahayd iyo gabdhihii markay intay xilal qabteen ay ilmi scholarship u direen oo reemiiga ceelbiyood u geeyeen oo istaalkii hooyadii dhallaankii ay raadiyeen oo ay isku qabteen shaqadii aabbaha iyo shaqadii hooyada iyo shaqadii wiilka iyo shaqadii maxay ahayd dowladnimada iyo midii hoose iyo kor iyo hoosba ya markaas ayaa maxay ta la dareemay gabdho waxa ay yihiin niyadeennuna way fiican tahay rajo fiicanaan ka qabnaa insha allah wixii aan weynana waxaana dadka qancaya bulshada gobolka markay noqoto haweenkii gaalkacyo ma la kulanteen si aad wacyigooda kor ugu soo qaadaan si ay uga qaybgalaan ergooyinka iyo tartanka
sideeda bannaan horta maanta gabar kastoo soomaaliyeed meelay joogtaba waa wacyigashan tahay keliya waxay rabtaa garabka laga qabto in gacan la siiyay rabtaa mooyaane waa diyaarsan yihiin maalintii la dhaho kuraasaa taasho adigaba ila ogow kuraasta gabdhaha usoo tartama iyo ragga soo tartama waxaa badan doona ragga soo tartama ergada markii layirahda kadaalika erdaha xafiisyada dowladda iyo xafiisyada maxay ahayto gabdhahaba yaa haddaan naha ururada haweenkana gabdhaha waxaan ku dhiirigelinaa mar walba inay siyaasadda ka qayb qaataan inay bulshadooda u adeegaan haddana insha allah tababaraan u qaban doonaa aan ku imbaawurgaraynayno ama dareenkooda ama hamigooda ama siday siyaasadda u doonan lahaayeen doorkooda
kow iyo tobanka kursiga gaalkacyo taalla markay noqoto gabdhaha ugu badan ee hadda u sharaxan kuraastaasi si ay u dhiiradaan kaalin caynkee abaad ka geysan kartaan ka urur ahaan gaalkacyo markay noqoto
aada u mahadsantaa cabdiwaaxidow kaalinta aan ka geysan karno gabdha ahaan waxaan ka geysan karnaa marka koowaad gabdhaha ergada soo gala maantay dumarka way isdhaarsadeen ayadoo gabari taagan tahay inaan nin haba yaraatay aanaa codsiin doonin waa ku ballanay ergada taasi dee baalka la yiraahdo hadday dhacdo haddii ay dhici weyso iyo hadday dhacdoba haddii shan gabdhood ergada soo gasho boqol iyo kowdaah shanta gabdhood gabadhay codka siin doonaan haa boqolkiiba boqol waxaan qabnaa gabdhaha inaan soo saarno oo maantay waxtar waxaa u leh bulshadan iyo dowladda iyo madaxweynaha soo bixi doonaba waxaan rajaynaynaa gabdhuhu inay soo baxaan ay soo saaraan madaxweyne taya leh oo dalkan iyo dadkan si wanaagsan u xukuma annaguna aan ku naaloonno aad baad mahadsantihin waxaan soo gaarna gabagabadii barnaamijka madasha v o e da ee adinkoo iisoo koobaya maxay tahay fariinta ugu dambeysa aad u diraysaan gabdhaha gaalkacyo kuwa gobolka mudug iyo kuwa soomaaliyeed aan ku hormara maymuun waxaan gaarsiinaynaa dhambaal ah gabdhuhu horta inay gacmaha isqabsadaan sidooda bannaan inay midoobaan waxaa la dhaha waranley walaal waaye gabadhii siyaasad usoo istaagtana intana kale aan gacmaha ka qabanno si beri toole uu xafiiskaasi noqdo xafiis naloo fadhiyo oon ku leenahay kursi cajiiba oo tale aan ku leenahay haddii kursiga wadatashiga lagu fadhiyo qorshaha waxbaad ku leedahay
gabdhaha soomaaliyeed dhammaantooda fariin ah waxaan u dirayaa maantay dalka iyo dadka iyo deegaanka iyo tuulada dhammaan waxaan leeyahay gabdhaha ka soo bixi doona ee soo geli doonay ergada iyo gabdhaha xildhibaanada doonaya dhammaantood waxaan u dirayaa inay gabdhuhu gacmaha isqabsadaan gabdhaha ergada soo galaa inaysan wiil qabiil aysan ku siinin codka ee ay ku siiyaan gabarnimo
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen samsom maxamed colaad guddoomiyaha haweenka degmada gaalkacyo dowlad goboleedka galmudug iyo maymuun cali nuur geyfane guddoomiyaha haweenka gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug waxa ay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan gaalkacyo ayuu idinkaga imaanaya anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaa idinla socodsiinayay kulanti dambe intaynu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaan idin leenahay duhur wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba weli waxaynu ku guda jirnaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha oo inoo hayo jamaal axmed ismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddaynu ku horeyno ciyaaryaenkii hore ee naadiga barcelona dani alvis ayaa mar kale dib ugu biiraya naadigaasi barcelona isagoo soddon iyo sideed jira markan alves ayaa waxa uu naadigaasi camnoug ka ciyaarta dib ugu laabanaya shan sano kadib markii uu naadiga yuventus kaga biiray kala hore alves ayaa waxa uu naadigaasi kula guulaystay koob dhowr ah isagoo sidoo kale markii uu yuventus ku biiray iyo naadiga b s g dalka faransiiska sidoo kale koob ku guulaystay hadda isagoo qaab xur ah ayuu ugu biiraya naadiga kubadda cagta ee barcelona dhowaan tababare shavi hernandes loo dhiibay in uu leyliyo kaas oo ay kasoo wada ciyaareen gegada camnow stadium ciyaaryaanka reer brazil ayaa siddeed sano naadiga barcelona la joogay inta u dhexeysay sanadkii labada kun iyo sideedii ilaa iyo labada kun iyo lix iyo tobankii isagoo kula guulaystay markaasi lix jeer koobka laligaa dalka sbain waxa uu sidoo kale naadigaasi kula guulaystay saddex champion leaga iyo coba del rey oo afar jeer halkaasi kula guulaystay aguero oo isagu dhinacaasi wadnaha xanuun laga sheegay ayaa waxa uu mar kale dejiyey wararka sheegaya inuu gebi ahaanba ciyaaraha uu ka fadhiisanayo islaamar ahaantaasina isagoo hadda soddon saddex jir ah lagu qasbi doono in uusan kubadda cagta mar kale ciyaarin aguero ayaa waxaa la sheegayaa in uu si dhow ula socdo tababarayaashiisa iyo dhakhaatiirtiisa isaga oo doonaya in xalka ugu dambeeya laga gaaro ciyaaraha kubadda cagta waxaana jirta walaac soo baxaya oo sheegaya in uusan ciyaaryahankaasi sii wadan karaynin dheesha kubadda cagta haddii aynu aadno isreebka koobka kubadda cagta adduunka dhinaca iyo kaaf ama dalalka kale ee afrika laysku yidhaahdo ayaa waxaa la ciyaaray burkina faso iyo niger ayaa goli gol ku kala baxay jabuuti waxa ay margelisay algeria afar gooli waxba algeria ku awdroonatay iyadoo lugtii horena la xasuusto in siddeed gooli waxba jabuuti looga awdroonaaday gabon ayaa gooli waxba kaga adkaatay libiya halka angola iyo masarna ay laba iyo labo ku kala tageen angola ayaa labada gool ku horumartay hase yeeshee waxaa berbereeyey xulka dalka masar oo golal degdega la yimid waxaana u kaleeliyay ciyaaryahanada maxamed elnani iyo towfiiq xulka geni waxay la ciyaartay xulka geni bisaw bareejo ebri ebri ay ku kala tageen suudaan waxa ay martigelisay morocco saddex gooli waxba ayaana looga wadroonaaday dhinaca iyo dalalka latin america xulka urugway ayaa martigeliyay xulka dalka argentina gooli waxba argentina ay ku wadroonatay ciiryahan dimaria ayaa daqiiqadii toddobaad gool u dhaliyey xulka dalka argentina uu suurgeliyey in ay usoo baxdo koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka labakuniyoabayolabaatanka lagu qabanayo dalka qatar waddanka brazil ayaa ah waddankii ugu horreeyey ee south america usoo gudbaa koobkaasi iyadoo islamar ahaantaasina ay shalay waddankaasi ka adkaatay waddanka colombiya leonel messi oo dhowaanahan dhaawac ugu maqnaa kooxdiisa p s g ee dalka faransiiska ayaa badel ahaan kusoo galay xulka dalka argentina daqiiqadii ugu dambeeyey isagoo markaasina xulka waddankiisa kula guulaystay kulankani urugway ay la ciyaareen dhinacayo yurub talyaaniga waxaa gooli gool ay isla dhaaf waayeen switzerland ciiraan gorginho ayaa riwaro ka khasaariyey xulka dalka talyaaniga oo u suurgelin lahaa in ay markaasi guul gaaraan weliba daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta markii ay dhammaan rabtay ayuu ciiryahankaasi ka khasaariyey rigoorada moldova iyo scotland laba iyo waxba moldova ayaa lagu odnoonaday scotlandna isreebka koobka kubadda cagta adduunka ayay usii gudubtay bukbaxa austria waxaa afar gool iyo laba kaga adkatay israel denmark saddex gool iyo gool waxa ay dirtay jasiiradda faro islands hungary afar gool iyo waxba san mariro ay kaga adkaatay ingiriiska shan gool ayuu duldhigay xulka dalka albania ciiryaanka weerarka uga ciyaara kooxda tottenham harrikane ayaa saddex ka mid ah shantaasi gool u dhaliyey xulka dalka ingiriiska andor iyo polandna afar gool iyo gool xulka poland ayaa ku odronaaday xubinta ciyaaraha dhegeystayaalkaas haynoo joogto
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey wararkaasi ciyaaraha gabagabadeenu maraynahay haatana dhegaystayaal ah dhinacii kaalmaha heesaha aynu ku wada nasanno heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intiina afarta galabnimo dib u kulmayna ka hor waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo